bismillaah alxamdulilah rabi lcaalamiin wasalatu wasalaamu cala rasuulilah si walaasha falastiin waa run wax yar oo aanan hadda la dhihi karin dagaal ayaa dhex maray baabuur jubbaland oo kasoo baxay jowhar ee kusoo wajahna xamar qoladii nabadiidka waxay u galeen meel u jirto toban iyo dhowr kilomitr degmada kana sii xagayso meeshii ay dadka ku geli jireen marka maadaama meeshii ay dadka ku dhibaatay jireen ciidan iyo nadajiye talisna laga dhigay waxay isku dayayaan marka baabuurta inay ku dhibaateeyaan meelaha banaanka ah laakiin falilaahi alxamdu hadda baabuurka wax weyn ma gaarin dadka saarnaayeen inta badan way bad qabaan ayagana waa lagu raad jooga ayagaa nafilcaariya oo dhulkii dhan waa dhiiqo roobaa daamaari ku fakadaan ay laayihiin ciidamadan weli way daba taagan yihiin oo ay kama hareen marka khasaaraha ka dhasha intee buu leeyahay meeqo qofaa ku dhimata weerarkaas waa mahadsan tahay horta weli meeshii ah oo galkii aa ku jirnaa oo shaqadii kor joognaa ma dhihi karno marka waa intaasaa dhimatay intaasaa dhaawac warbixin guud ma bixin karno laakiin in ciidamada gaariga saarnaay intooda badan ay badqabaan iyo macal saraakiisha saarneed howlgalkanaba ay hadda qod ka wadaan noocad dad dhaawaca way jiraan haddii dhaawacaas u dhintaan waa gooni laakiin hadda dhimasho inta badan wax dhimasho oo hadda ognaha ma jiraan marar badanaa deegaanka al-shabaab ay weeraro ka geysteen xaggee kasoo duulayaan maleeshiyadana shabaabka ee weerarka geysanaysa
walaashay waa waa run hortii nimankan waxay gabaad ka dhigtaan dhulka hawdka ah iyo beeraha aanan qafna deganaynin waxay degan yihiin basro iyo meel ilaa baqdaad waxay ka yimaadaan intooda badan dhinacaas iyo waxay ka yimaadaan madaxgiisa iyo shaaw ay ka yimaadaan laakiin hadda inta dareenka aan qabno iyo ayaga awoodooda waxaa noo muuqato inay sii yaraanayso maadaama talis ugu weynaay iyo meesha ugu weyneed ay kasoo geli jireen aan ka degnay insha allahu meelaha yaryar ay hadda dadka ku beegtaayaan howlgallaan ka wada sameyn doonaa oo wadajir ah oo insha allahu isna wakti dhow bilaabo doono xerooyinka ay degan yihiin laakiin talisyadu ah waa dhulkaas waa baqdaad iyo basro iyo shaaw oo isku xiran dhulkaas ay isaaga yimaadaan xilli roobaadkan oo kale oo dhulkuna uu yahay dhul dhoobey ah webina uu maro oo laga yaabo in ay biyo fariistaan dagaalkii aad kula jirteen al-shabaab dibidhac intee leeg ayuu ku keenayaa ama iyaga laftirkooda inay weerara geystaan uu ku keeni karaa
horti waa maadsan tahay boqolkiiba siddeetan iyo shan ayaga howlgalkooda uu yaraanaa oo waa dad dhuudhuumahaayo ay aanan mari karin meelaha qaarkood marka hore waxyaabaha ay gabaad ka dhiganayen waxay ahayd hoomeyada shacabka afduuganayeen luuqyada iyo beeraha meelaha loo marayna soo mari jireen laakiin falilah alxamdu roobkii iyo guyi hadda ay cuftay ayaa biyo badan dhigay waxay marka u fududahay howlgal dhinaca howlgalka hadii la yihahdo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka iyo kuwa degmada iskaashanaya u fududahay inay ka adkaadaan hadda maxaa yeelay wax ay ku fakadaan haddii ay carari ay carari maagaana ma haystaan wadaxay kusoo howlgalaana ma haystaan marka shan qafood ama toban qafood oo issoo abaabushanayna oo baawar la socona dad wax kama qaadayaan dhowr jeer magaalada balcad laftirkeeda waa ay soo weerareen al-shabaabku saacado kooban waxaa la sheegay in ay haysteen in deegaanada gobolka aad ka sifaysaan maleeshiyada al-shabaab muddo intee leegeeda ku qaadan kartaa horta waa mahadsan tahay su-aashaas waxaa iskale xaqiiqda hadii laga hadlo saraakiisha amniga iyo madaxda sare ee dalka iyo madaxda maamul goboleedka laakiin annaga waxa wax naga quseya waxay tahay hortii falastiin ee balcad inta shaab qabsaden saacada maysan maamulin oo dagaala ay nagu soo qaadeen waa sax laakiin noogamaysan guuleysanin dagaalkay nagu soo qaadeen oo degmada gacantooda ma gelin falilahi alxamdu ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada maamulka iyo kuwa degmada garabsanayna waxay muujiyeen karti iyo kalsooni dheeriya hadday shabaab qabsan lahaayeen degmada balcad waxay samayn lahaayeen calaamadihii lagu yaqiinay inay ay istasawiraan ay idaacado ku wacdaan ay ka hadlaan ay calama ka sugtaan aan lagu yaqiinay laakiin ciidanka annaga maalinkii dagaalkaasi dhacay waxaa gurmad u ah in ciidamada walaalaha amisom ee saaxiibada nahay gurmanaynay gurmadka intaas samaynaynin annagay nagu bilaabeen wax hadda culees ahoo ay degmada ku qabteen ay ku haysteen ama jirto xabadda in badan waa socotay laakiin waa waa falilahi alxamdulila laga guuleystay aada umahadsan laakiin tan oo ku saabsan laakiin midaan ku saabsan goormaa la xuray doonaa waan jecelnahay annaga in in beriba inoo xorowdo laakiin waxaa awoodda iska leh ilaahay subxaana watacaala ka sukoona madaxda dowladda ayaa awooddaas ka sugaynaa